waa gartay yaa dilay marka
magaalada waa ka maqnaay macnaha waxaa ii yaadeen wiilkii maanta intii dadkao dhan isku soo bixin wiilkii asoo indhaa xiran la keenay indhaa xiran markii la keenay dadkii way soo noqdeen yarka badda arkeen way soo noqdeen markii hore waxaa layidhi dagaal karbaasha iyo maadaa layidhi markii dadka dhan lasoo bixin lahaa meeshii isugu keenay waxay yidhaahdeen dadkii yarkii baka arkay yarkii waa soo noqdeen dadkii dadkii macnaa ciidaa lagu celiyey kulaqdaa yidhi meeshii dadkii waa dileen waana qaateen wiilkaagu ow dhiglu ku noolaa gormuu ow dhig la imaada isaga hawlgeedu macnaha muddo labaatan maalmood oo kale xirnaa habeen casarkii galin subaxlay qabteen haye
habsay ku hayeen maxay ku eedaynayeen marka markaas ay xiranayaan yarka macnaha waxay yidhahdeen askariyaa tahay askarina ma aha waa gartay imise jir buu ahaa marka wiilka macnaha gardinay ku jireen gardin deeriis waxaa labaatan iyo saddex labaatan iyo laba waa gartay isagu muxuu ka shaqaynayay marka macnaha arday u ahaa arday yaa kaloo lala dilay isaga asagii laba kala lala dilayna laba kala ma aqaanacno malii sheegi laakiin yaa iisoo sheegeen waa gartay adigu xaggeed ku nooshahay marka anigu muqdishoan ku noolahay waa gartay waxaan kaa rabaa marka wiilkaagu goormee kuugu dambaysay ani wiilkay waxaa ugu dambeeyey maasimada saddex bilood afar bilood oo kale bureedka jiri maxaa war shaqaysanay warshad baabaawilanka shaqayna bilaayada baraabka kordayna warshadinka shaqaynay adoo bas waa soo beeca habartiisa u soo beeca war gurigood buwaaye meelgu dhal buwaaye waa kaa waa gartay marka markuu ilaa inta uu xirnaa adigu wax xidhiira ma la samaysay iyaga markii asaga tagay oo la qabtiyaada iisoo sheegay nafti aabasiyaabka tusaay mar ha hirir waa la sameeyey waxay yidhaahdeen waa baaraynaa maxkamadaan saaraynaa waa baaraynaa maxkamadaan saaraynaa waa ka intaas bilaawi dab dikaa yimid waa gartay sireen rabaa udhee adigu rabbiga kaday maxaa kaystaa adigu hadda maxaad dareemaysaa wallaahi maamulka rabbiga haase maxaa jaasidiis asigaas kale